qalbigaan dareenkiyo ugu raacay dooho dumarkaba dhammaantood ka daawadaateen
fanaanada caanka ah hibo maxamed hibanuura oo ay maxamed suleymaan tube allaha u naxariistay ka wada tirsanaa jireen fanaaniintii hoballada waaberi ayaa waxay ka hadlaysaa doorkiisii fanka cod ummadda soomaalida siday u dhan tahay ayaa wada qirtay oo boqorka codka ula baxday oo cod inta dadka ummaddu ka taqaano un baan ka aqaana waa xaqiiq ninkaasi wuxuu ahaa nin edab badan nin askaaban nin aan weligii dhacda qofna ula tegin isagaaba lagu kantaa sometimes dadka qaar odhan jireen waa aamusanyo waa goomijoogo ma jecla inuu qofka yani nin aada u dembi necab oo goomijooga buu ahaa nin wanaagsan oo aan dadka dembi ka gelin oo aan dhacdhicin oon cid caayin oo cid xumayna wuu ahaa maanta ilaahay siguu hortegay inaa lilah wa inaa ilayhi raajicuun ilaahay waxaan uga baryaynaa in ilaahay jannada fadoosa sidii ifkan ummadda uga jeclayd ilaahay inuu u dambi dhaafo oo akhrina looga jeclaado waxaa kaloon ku hayaa war farxada waxaan la hadlayay wasiirka warfaafinta mar alla marka aan la hadlayay bay iska waran nabad wuxuu yii war farxadla aan ku hayaa gubnays waan soo qaadaynaa maxamed senabaan ayaan soo qaadaynaa keenaynaa xabarka lagu aasaya farxad baan la kala dhacay arrin taasna bishaaran ugu hayaa ummada soomaalida waxaan isu soo noqonaynaa hiba adiga siciid maxamed xarowo maxamed suleymaan aad ayaad isu tiqiineen maxaa iga sheegi karaysaa akhlaaqdiisa iyo taariikhdiisii fanka daabey inaa lilaahi waa inaa ilayhi raajicuun horta waxaan kuu sheegayaa siba intaas ay ka sheegtay midna been kama aha kulligood run bay ka sheegtay meeshaas waxaan kaloo kuu sheegayaa shirarkii badnaa oo waaweynaa oo hobayada waa beri magacooda ku taagnaa mid ah ayaa meeshaas ku baxay waxa weeye ninkii maxamed saleymaan wuxuu ahaa ninka dee wax kale kaaga sheegi maayo waa sidii hibo ay kugu sheegtay codkiisa soomaalida ula baxday boqorkii cod hubarada codkana magoogay ula baxeen marka labada siirba waa baxeen waxaan ogahay mararka qaarkood hadduu doono waa shaaciran jiray oo dadka waa ka qosin jiray hadduu doonana wuxuu ahaa nin iska aamusan oo aan cidna la hadlin oo aan qofna caayayn hadduu doonana wax ka qosin jiray dadka aduu sidaas baan u aqaanay maxamed salaamaan fanaaneen badan baa banaanka lagu aasay guul bay noo tahay haddii xabar rateen oo xabar lagu aasay waxaad ka mid tahay muusikiistayaasha waaweyn ee caanka ah ee aada loo yaqaano ee soomaaliya ma xasuusataa heesihiisii ee qaar aad u garaacday ama kugu soo noqnoqonaya si fiican maskaxdaada si fiican waxaan u garaacay baa ka jira iidagaduglow baan u garaacay waxaan u garaacay rawaadii aabbahay ka sameeyey adigaan u garaacay heesii ku jiray waxaan u garaacay hadaa la kuugan yahay heesta la yidhahdo wakti daasuu qaadayay wakti oo dhul oo maso oo ugu horeysay waxaan ka qaadnay meel ciidanka xoogga dalku oo dableyda iyo aan ahayn kuwa ku xiga alfulayaasha iyo saraakiisha meel ay ku jirsan yihiin oo maxamed siyaad oo ka ahaa markaas oo liidarka ahaa asagoo xoogga dalka ah meelaasu ugu horeysay halkaasaan ku garaacnay afisiyoon meel xagga shishadiisa waktigu markuu qaadayay laga yaabay
dhalyaro intaan ahay ha isoo dhawaynine waxaan ii dhammaynay sharaftayda dhagaxayo araggaba ka dheerey agtayda
hibo maxamed hibo nuura ee waxaan xasuustaa heesta gobonnimo inaad wada qaadeen allah u naxariistay maxamed suleymaan tube heestaa keliyaan wada qaadnay heestaana markii la qaadnay ugu yidhi maxamed salamaan oo boqorkii codka ah oon hibe maxamed oon weli gaadhin mustawihiisa isaga una dhaweyn la yidhi la qaad farxadda ugu weyn bay ahayd roogada dhulkeena ahayd de waxa lagu farxo awrka awrka ka horeeya marka ee lagu xidhiidiyo yani dadka arkaya way ku farxaan waxay dhan awrkaasi socod fiican buu socon doonaa anigana fanaaniintii oo dhan baa ku farxsay marka maxamed isaga i doortay anigu markaa dhowr sanaadood fanaanadaha isagaa yidhi inantaas ay laqaabisay hilib nuuraga laqaabisay markaas farxadii iga weynaysa sideen maxamed saleemaan oo boqorkii codka aana hersay oon markii horena boqoradii codka la soo hersay bilowgaygiiba oo magool ahayd oon gacala gacala la qaaday ogiba marka magool baa si cusba aan la qaaday marka dee waxa weeyaan dadkaas soomaaliha ula baxday annaguna kuwaan kusoo hiranay ee fankana jeclaysiiyey ee ku dhayanabay ahaayeen labadaba naxariistii janna allah ka waraabiyo warka nuxurka ugu farxada badan aan maanta ka wada hadlayna daan durayo waxa weeye maxamed saleebaan in xamar lagu aasayo waa gartay godadada dhulkeennu habeenkay gilgilate guddidii heshiise golaatoora deesare taladay ku gooyeen ama geeri aakhiro ama guusha nololeed wixii u geeyey wixii u geeyey gabadhyay bal ii sheeg gabadhyay bal ii sheeg
cabdijabaar alkhaliiji oo ka mid ah fanaaniinta soomaaliyeed oo ku nool magaalada toronto ee dalka canada ayaa ka mid ah fanaaniinta ka tiraanyoonaya gerida fanaanka maxamed suleymaan waxaan tacsiib iyo tiiraayo u dirayaa fanaankeenna ilaahay naxariistii jannada siiye maxamed saleebaan ehelkii uu ka geeriyooday iyo dhammaanba dacda suugaanta iyo ummadda soomaaliyeed meelay joogaanba waxaan la samariyey maan isagana ilaahay waxaan uga baryayaa jannadii fardowsa cabdijabaar alkhaliiji adigu intee leeg ayaad istaqiinan allah u naxariistay maxamed suleymaan tubeec maxamed salaadaan tubeeca horta de waxa weeyaan dad ahaan dad isku dhowman yihiin laakiin macallinkayga wuu ahaa runtii fanaan weyn oo aan la shaqeeyna wuu ahaa dhowr goobood aan isugu nimi hadday carabta tahay waan isugu nimi adigu koreya wadankii waan isugu nimi marka doorkii ugu dambeeyaa wadanka tegayay markuu jabuuti aadayay ay ay ay uu ka dhigaayo shooga ka hor baan isugu nimi hargeysa ku kulannay marka cabdijabaar ma jiraan laxan ama muusig uu heesaad u sameeyey ama adigaad u samaysay fanaanka allah u naxariistay maxamed suleymaan waar jireen qisooyinka dee qaarka soomala waxaabay ahaayeenba beriguu switzerland joogay switzerland la keenay marxuumka ayaa waxaa jirtay hees heesihiisa ka mid ah oo oo heesi caanka la yaqaana ee laga abuurtay dadka soomaaliyeed aad wada yaqaaneen bay ahayd marka isagoo magaalada joogaba wuxuu yidhi waxaan u baahana muusigin laga soo sameeya heesta torontan musica ugu sameynay heesta musicala aan sameeyey tee waxaan ugu damnayba vayasatlan waxaynu hadaan markay heesta ma xasuusin kartaa heesta waxa weeyaan abuurtees waa gooni mare cashkagenaya badwaniginarizadiga marinaya muxuu de wax iska marin qaraamiga caadiga lagu qaadi jiray oo isaga ilaa xajada fanaanka cumar dhuule leelahan xajis janaa ka waraabiya labada fanaan bay qaadi jireen de heesaa qaraamiga la isdhaafsaday ahaayeen maarata badan aba lagu qaadan lagaba hadday noqoto waxaan ugu soo birtay haatan deeqo bilan oo iyaduna fanaaninta dhalinyada ah ka mid a waxaan joogaa north america minnesota anigoo ka hadlaya magaca fanaaniinta north america inkastoona nasiib u yeelan inaan la shaqeeyo maxamed salaabaan tubeec laakiin waxaa lasoo shaqayn jiray adeerkay nuur kulando dhuxulow siday og tahay maxay ahato hibe maxamed oo hoblada waa beri ka Muusikiistayaasha.
tirsanaajiray batirigu garaaci jiray nuur kulando dhuxulow nasiibna waxaan u yeeshay aniga an- inaa abwaan soomaaliyeed oo maxamed cabdullaahi ciise sangub oo igu soo daray fanka oo waxaad moodaa hoblada waa beri inay iiga dhow yihiin fanaaniinta kale oo soomaaliyeed aada iyo aad baan oga naxay kullu nafsi daaqatu lmowt ina lillahi wa ina ilayhi raajicuun aada iyo aadaan ugu faraxsanahay maanta in wadanka lagu soo celiyo isaga oo lagu duugo cabdinuur aadan daljar oo ka tirsanaa jiray kooxdii fanaaniinta ee durdur oo in muddo ay isla soo shaqeeyeen marxuumka maxamed suleymaan tubeec ayaa wuxuu nagala soo xiriiray colombus ohio ee dalkan maraykanka naxariistii janna allah siiyo maxamed saleebaan tubeec waa hobol weyn oo dalka soomaaliya aalaba isagoo caan ku ah meel walba aada looga yaqaano n waxaan halkan tacsiib u dirayaa dhammaan caruurtiisa iyo reerkiisa o dhan siday wada dhan yihiin mar labaadna bulshada soomaaliyeed meel walbo adduunka tacaladiisa ay ka joogaan dhammaan naxariistii janna allahas ayaan leeyahay maxamed saleebaan tubeec dadig weyn oo dalka soomaaliya ayuu ka baxay dhammaan bulshadeena soomaaliyeed ayuu naga baxay adiga